Daafurka Bandhigga toddobaadka nabadda Koonfur Galbeedka iyo weli baa ku qayb galaya madaxweynaha Koonfur Galbeedka, wasiiro, xildhibaano, wufuusyal duwan oo ku shalkootay gobolada dalkiyo binaanshey hana saytole kacazum iyo ku qayb galanga toddobaadka nabadda Koonfur Galbeedka intii dareertay bandhig iyo weliba laaka bandhig ka doone dhaqanka Koonfur Galbeedka walhasaarooka shil duwan iyadoo qaybiyo ku iyaga xarumo ganacsi ee ku jira magaalada Baydhabo iyo ona meelisay laaka bandhig ka doona ganacsiyada si la dhiirigeliya muhiimadda nabadda wasiirka arrimo gudaha dowladda Koonfur Galbeedka Cabdulaahi Haji Xasan Umar Nuur ayaa ku hadalaya furitaanka shirka nabadda iyo isdhexgalka bulshada Koonfur Galbeedka iyo hormuudka ku haytay wasaaradda arrimo gudaha Koonfur Galbeedka haddeen nabad war sheegay nabad laantiya ma loolama karo saaniyan nabadna nololo dhabayee kiirana barnaamijyo badanaas iyo ka xariiro toddobaadkan markii la leeyey oo toddobaadka nabada toddobaadkan la imanka koobana nabada intii aanu noolaba hawadni haddana wadaana maana ku heraana laakiin toddobaadkan mayna ka xasuusnay intii dadaal oo la hasuubi iyo intii kuqiibgalay nabadoon dhexdooda kuqiibgalay alka xusoocay saataan magaalaas la gebiyi saasa magaalaas la gebiyi laakiin may ogaada saanah nabad maalin walba suiyaa la weydiiyohay maalin walba laka dadaalohay dad badanaa waana ya heegan on eho diyaaran e nagadan ciidan amniga nagadan dowlad nagato shicib nagato bulshadaana dhiibadyo shabduwana walba ku mid ee nabadaasa yaa dadaadi ahaay marka maanti usbuuco marka xuslee waay tan kale sii sibdayaseen wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta koonfur galbeed iyo agaashinka madaxtooyada yaa isku kaashay qabaqaawada barnaamijkooda laakiin taas micnaaja ma ee howlo dhowyoolay suubyo hayaan ma ee wasaarado koonfur galbeed oo idil yaa qayb ku qaadado hayaan mas-uulna ku ah wasaarad uku qayb galwadana majarda ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda koonfur galbeedka cabdicasiis xasan maxamed lafde garanga iyo aqalka madaxtooyada magaalada baydhabo ka daafuriya toddobaadka nabadda iyo isdhexgalka bulshada koonfur galbeedka soona ka dheeray ahmiyadaiyo nabadda koonfur galbeed iyo inglata welibana shacabka uusan ka baaqa iyo nabadiyo ilaaliyaana
sidaas darteeda maadaama aysan ay nabaddii aysan taariikh lahayn oon laga sheekeynaynin si aan dadka soomaaliyeed u xasuusino inay nabadda taariikh loo yeeli karo taariikhna ay leedahay lagana sheekeeyana ay u baahan tahay yaa qorshahan toddobaadka nabadda ah yaanu qabanay waxaana noo qorshaysan inaan sanad kasta qabanno hadduu ilaahay garo oo ilaahay uuna gaarsiiyo ay noqoto toddobaadkii nabadda koonfur galbeed dadka dhagtooda wax fiican ay maqlaan indhahooda wax fiican ay arkaan waxa muhiimadda annada ah taas waa markii aan koonfur galbeed ka gudubnana waxaan rabnaa inaan saldhig u noqonno soomaaliya siday iyadana ku gaari lahayd nabad waarto taariikh leh lagu faanano lagu noolaado aanana la isku dulminaynin